Guddiga Dhismaha Garoonka Kubadda Cagta Cabdulaahi Ciise ayaa wareejiyay lacag deeq ahayd oo ay gacanta ku hayeen caddadeedu ahayd 228,000 munaasabadda ayaa waxaa lacagta lagu wareejinaya goobjoog ahaa xubno ka tirsan maamulka degmada Galkacyo Galmudug bahda ciyaaraha degmada Galkacyo iyo qaybaha kale bulshada lacagta ayaa lagu wareejiyay hay-adda News Foundation waxayna ku dari doontaa sida la sheegay lacag dhan 277 doolar dhibic 22 iyadoo lagu dhammaystiri doono dhismaha garoonka kubadda cagta Cabdulaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug intii lagu guda jiray wareejinta lacagta ayaa waxaa maasha lagu soo bandhigay marxaladihii uu soo maray garoonkaasi iyo sidii dhaqaalaha loogu heli lahaa dhismaha garoonka kubadda cagta Cabdulaahi Ciise waa kuwan qaar ka mid a guddiga gacanta ku haya lacagtan oo ka sheekaynaya marxaladii ay soo martay lacagtan iyo sida ay ku keeneen inaan wareejinayno lacag garoonka Cabdulaahi Ciise dhismihiisa qayb ka ah oo kun ah taasoo aan ku wareejin doonno nis foundation lacagtaasoo noqon doonta lacagtii ugu horreysa abid ee ka timaada bulsho ee geli doonta akoonka nis foundation taasna waxay noqon doontaa wax reer gaalkacyo u gooni ah farxad weyn inoo tahay caawa inaan goobjoog ka nahay munaasabaddan qiimaha badan oo ay lacagta ku wareejinayaan guddiga hab oo uu guddoomo ka yahay doctor macaka ayna ku wareejinayaan hay-adda nis foundation waa shaqo adag oo muddo dheer la qabtay oo gabagabadeedii iyo gunaanadkeedii mirdhalkeedii la jooga
nahay inay fadhiyaan dhallinyaradii aas-aastay airboortka bahalka baas sboortiska ee dhistay xarunta sboortiska cabdulaahi ciise waxay ahaayeen dhallinyaro yaryar laakiin hadda way duqoobeen waxa weye dhallinyarada cuslaatay oo maaragtay anigu aanu weynahay waxa weeye dhallinyaradaas markaan inkaga sheekeeyo waxay soo mareen dhibaato adag adag adag bay soo mareen markay galabtii ku cayaaraan oo ciid kaliya maaragtay dhismo ma lahayn maamul ma jirin ciidda ayay buubuuri jireen ciidda ayaa waxay u ahayd dayd u ahayd markay ciidda buuraan oo maaragtay ay galabtii oo dhan ku cayaarhayaan oo maqribka ka soo tagaan bay guriga igu imaan jireen shaaha iyo biyaha ana diyaari jirin waxaa joognaa guushiyaa joognaa guusha bilowgeediyaa joognaa insha allaahu dhammaadkeedana ilaahay baa ka rajaynaynaa iyo dadka howsha wada madaxda ka socota niisna waxaa leeyahay walaalayaal lacagtaas lix sane xabsi kusoo jirtay xabsi kale ha u celinine shaqada noo bilaabo waa cosi dheer waxaan halkan baan leeyahay waxaan leeyahay niis shaqa qurxoon ayay soo qabatay haddana waxaan ka rajaynaynaa shaqa inay noo qabato sida intaa ka fiican inay noo qabato habna waxaan leeyahay ilaahay khayr hayn siiyo shaqo fiican baa soo qabateen iyo ammaan
dhallinyarada horta waxay u tahay anugu gudoomiye dhallinyarada ahay marka qolqolaba qole u qareentaa haweenku haweenka difaacan anugu dhallinyaradan difaacaya raggii dumarba dhallinyarada fursad ba u tahay anu waxaan indhahayga ku arkay dhallinyaro firfircoon oo han ku jiray oo rajo badan qabtay oo isboortiska ku fiicnaa oo markay arka waxba inaanay soconin
dhismaha garoonka kubadda cagta cabdulaahi ciise ayaa dhismihiisa waxa uu bilaabanayaa bisha labaatankeeda sida munaasabadda lagu sheegay wakiilada ka socday hay-adda nes foundation